waa laga soo horjeedaa waa ka xunnahay aad baan u xunnahay boqolkii boqol waxaan rabnaa arrinkaas dawladda inay naga qanciso oo ay jawaab naga siiso hadday jawaab naga siinan waxaan u sheegaynaa dawladda annagana kalsoonidii inaan kala noqonayno oo dawladda federaalka aan macnaha u haynay dadkii macnaha dawladda federaalka taageersanaa oo la shaqaynayay oo ogola baa la ciqaabayaa oo la daba sacdaa oo la delayaa oo la xerayaa marka dawladda iyadaa waxay samaysanaysaa mucaaridka iyadaa samaysanaysa dadka in macnaha ay fogeysa iyadaa samaynaysa
sidaa darteed qofka muwaadinka ah hadduu xuquuqdiisa asaasiga ay waayo waa caba karaa maxaa yeelay arrintaas waxay u eg tahay waa ku gooracaha harrafari markuu hadlay waxaadna noo soo gaartay in gurigiisa loo dhacay baaritaan lagu sameeyey baaritaankaas aan sharci loo soo marin aan si aan munaasab ahayn oo nin mas-uul oo siyaasi ah si loola dhaqmo aan ahayn loola dhaqmay middaa waa ka xunnahay middaa waa ka xunnahay baseedka aan u dirayna wuxuu yahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha soomaaliya labaatan iyo sideed sana ay burbur ku jirtay waa soo daalaa dhacday meesha maanta ay taagan tahay oo ay ka qabteen rag baa soo gaarsiiyey
qof xasaanad horey usoo qabtay amase ha ahaada muwaadin kasta oo soomaaliyeed wuxuu leeyahay xuquuq dastuuriga oo aasaasi ah sharciga meelay kaga qoran tahay ma jirta qof in la maago ama la xira ayadoo aan loo cuskunin qodob dastuuri ah oo mise waraaq waarant ah oo cad ah oo ay maxkamad soo saartay waxaan ahaanayn qofka laguma xiri kara waa gardarro qofka lama baari kara gurigiisa lama basaasi kara laguma xadgudbi kara in ay maxkamadi warqad u goyso mooye